Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan oo ka ganacsado bacaashka noocyadiisa kala duwan iyagoo nolosha qoysaskooda ka maareeya lacagaha ay ka helaan. Haweenkan ayaa bacaashka ay iibiyaan waxaa ka mid ah oomada, shaambada, ninaca iyo buskudka abuuweladka, iyagoo ku ganacsada suuqa Furshaha ee magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Beelo uga warramay sida ay nolosha reerkooda u maareeyaan iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Bagaashkan aad u jeedid aan gataa oon iska iibsadaa oon nolol maalmeed iyo keyga aan ku maareeyaa ciyaalkeyga. Waxaa igu dhalay maadaama ay hooyada ay lafdhabarti tahay haddana ay ay maxay ahayde qoyska maamulkiisa ay aad iyada ay maxaan kuu sheegaaye ciyaalka dhankeeda ay ugu badan yihiin inay wax weydiiskooda qalinkooda buugooda maxaan kuu sheegay maareyntooda ay hooyada ugu badan tahay waxaa igu dhaliya inaan aan bagaashkan iska ii iibsado inaan ilmahayga aan markaas waxay iiga baahan yihiin ay iiga soo baahdaan aan ka heli karo bagaashkan nolosha reerkeyga waxaas waxaan ugu maareeyaa wixii markaas meeshaas iga soo galo oo ama ii yar ama ii badan ayaan ku maareeyaa oon iskaaga didibirtaa wixii markaas aan u baahana wallaahi maalintii marba si waaye magaalada maray furan tahay oo dadka aad iskaga ad adeegtaa oo wixii loo baahan yahay oo si fiican loo adeegtana waa jirtaa wax fiican naga soo galaan marna waa iska caajisantahoo saad iskaaga fadhisoo dabeesha ay kuu qaraacaysaad mar dambe waxaaga iska laalaaban iska xaraysani marka marba jawo waaye marba waxbaa si bay noo soo galaan ganacsigan muddaan ka shaqaynhayaa muddaan ka shaqaynhayaa hadda waan fahmay awalkii hore intaana fahmin ka hor si fiican uma fahansanayno adiga xoogoo ninac ninac iyo ooma iyo waxyaabahaas keliya ii ahayd haddana waxaad moodaa in xoogoo sii ballaariyo shaambooyin iyo waxyaabo badan aan hadeer aan kusoo kordhistay ganacsigayga marka hadda waa ii socdaa wax ii socda ayuu hadeer u egyahay oomadoo kale shaambadoo kale waxaan waa haynaa shaambadoo kale oomo waa haynaa caleen waa haynaa intaasoo kale waan gadnaa mataqaanaa ii sheeg taakoodhinkaoo kale waa gadnaa maxay aheeday ii sheeg kooladoo kale waa gadnaa oo jamle ah oo tafaariiq ah nooc walbaba noocnooc waxaan u kala gadno saasaan u kala gadnaa xawaasha sidoo kale toonta sidoo kale waxa bagaash oon hayno dhowaa wixii jamle wixii bahalka maalinta waxaan ugu maareeyaa wixii ilaahay iga soo qaado raashinka maxaan maqaaraan ka qaadanaa wax waa siiyaa wax diina ugu qaataa saan u bixi karaan u bixiyaa alxamdu shukur rabbi caalamiin cawana gaajo lalama seexdo wixii ilaahay iga soo qaadana maalintii wuu ka shaqaystaa annagoo baahan oon kama hoyano mataqaanaayey wax balaayahoon qabnana male man fiicanna qaabkan waxa igu dhaliyey maxay ahaaday inkastay naag loogu talagelin inayna shaqaynin waxaa loogu dhaliyey rag meeluu ka shaqey lahay waa la waaye naagaha ay shaqadii u badnaatay inay naagihii shaqeeyaan raggii qaabay ka shaqaysaan ma laha shaqo ma taallo naagtii ay goobaysato iyadu ay wax xiratay iyadu wax guguntatay hadday cilaantahay xirxirtay hadday xawaash tahay xirxirtay goobagoobaysa wuxuu rag gadi lahaa naagu gadayiin rag ma gadi karo saasaan wax u maaraynaa haweenka soomaaliyeed ayaa kaalin ka qaata sidii ay u horumarin lahaayeen nolosha qoysaskooda